kulanka wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya marwa fawsiye yuusuf xaaji aadan iyo wasiirka arrimaha dibadda britain william haig oo shalay ka dhacay magaalada london ayay xoogga ku saareen xiriirka diblomaasiyadeed ee britain iyo soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa kulankooda kadib ayay labada mas-uul si wadajira u qabteen shir jaraa'id oo ay ku faahfaahiyeen waxyaabihii ay ka wada hadleen su'aalo koobanna lagu weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya marwa fawsiye yuusuf xaaji aadan ayaa shirkaasi jaraa'id ka sheegtay waxyaabihii ay ka wada hadleen dhiggeeda dalka britain wuxuu ahaa wadahadal aada u sarreeya aada u qiimo badan wax badan baanu ka hadalay wada qabashada xagga nabadgelyada security-ga xagga calaaqaadka iyaga safaaradiyo la furi doono ballanqaadyo badan baa jira waxaan rajaynayaa in soomaali guulaysato inay meel weyn ka gaadho wadahadalkaa maanta bilowday shirka soo socda waxaan rajaynayaa in isaguna guul ku dhamaado waxaa hadda aan ka wada hadalay ka mid tahay safaaradii waktigii la furi lahaa iyo sidii loo furi lahaa way soo socotaa dhawaan insha allah waa la furi doonaa safaaradda mana aha iyaguna orredi dhul baa laga siiyey muqdisho oo ay furi doonaan dhawaan marka waa la isdhaafsanaya calaaqaadkii baa ka horreeya in la soo celiyo wixii oo dhan dhawaan dhaqso looga tallaabo looga qaada lagu tala jira marwa fawsiyo waxay intaasi ku dartay inay isku afgarteen master haig in dowladda britain sii wado taageerada ay siinayso soomaaliya iyo socdaal uu dhowaan dalka britain ku tegi doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee britain william haig oo isna shirkaasi jaraa'id ka hadlayay ayaa soo hadal qaaday in dowladda britain ay dadaal xooggan u gashay wax ka qabashada arrimaha soomaaliya sannadkii lasoo dhaafay ee labada kun labiyo tobanka gaar ahaanna wuxuu carabka ku dhuftay shirkii kooxaha soomaalida ee london ee ay britain maalgelisay safarkii uu isaga laftigiisa ku tegay magaalada muqdisho bishii februari sannadkii tegey oo ahaa booqashadii ugu horreysay oo wasiir arrimodabadeed ka socda britain uu ku tago soomaaliya kow iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay iyo kaalmada ay britain ka geysatay gargaarka soomaaliya laakiin maruu ka hadlayey qorshaha britain ee soomaaliya ee sannadkan cusub ee labada kun saddex iyo tobanka ayuu master haig yidhi waxaan doonaynaa buu yidhi in qof weliba uu ogaado in sannadka soo socdaa taageerada ay u k u fidinayso dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo xaqiijinta sidii beesha caalamku ay isugu tegi lahayd ka wada shaqaynta arrimaha soomaaliya inay noqon doonaan kuwo u xoogan si aan weligeed hore loo arag tan iyo markii dowladda britain ay ku guulaysatay howlgal ay hormuud ka ahayd oo ay ka fulisay dalka liibiya ee waqooyiga qaaradda afrika waxay il gaara ku haysay arrimaha soomaaliya iyadoo sababta ay soomaaliya xoogga u saaraysana ku sheegtay khatar ay kooxaha argagixisada ee soomaaliya ku hayaan maslaxadda dalka britain ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa horay soomaaliya ugu yeedhay dal guuldarraystay oo halista ka jirtaana ay werwer dhinaca ammaanka ah ku haysay britain waxaase jira dad qaba aragti taa ka duwan oo leh waxaa jira dana iyo qorshooyin istaraatiijiyadeed oo qarsoon oo britain ay ka leedahay soomaaliya waana taa sababta keentay in britain ay martigeliso shirkii kooxaha siyaasadda soomaalida ee london ee dhacay saddexiy labaatankii bishii februari sannadkii labada kun labiyo tobanka shirkaas oo ay ka qayb galeen saraakiisha dowladda soomaaliya somalilan iyo xubno ka socday beesha caalamka oo kala matalayay ku dhowaad konton dowladood xooggana lagu saaray sidii xal loogu raadin lahaa dhibaatada soomaaliya ee dabada dheeraatay werwarka ay qabto britain waxaa ka mid a in soomaaliya ay noqoto haddii kooxda al-shabaab ay sii jirto meesha labaad ee ku soo xigta bakistan ee argagixisadu u aado tababarada iyo gabaadka islamarkaana dad britain ka tegey oo soomaaliya si qarsoodiya tababaro uga soo qaata ay ku noqdaan dalkaasi oo ay weeraro ka fuliyaan iyo sidoo kale saamaynta burcadbadeeda ay ku hayso dhaqaalaha dunida oo dhan hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee britain william haig ayaa sheegay in britain ay mas-uuliyad gaara ka saaran tahay ka shaqaynta xaluhelidda soomaaliya as a member of the United Nations Security Council and a leading member of the European Union and a country with many historic links with xubin ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ahaan buu yidhi xubin hormuuda oo ka mid ah midooda yurub ahaan iyo marka la fiiriyo xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo britain marka la fiiriyo britain oo ay ku nool yihiin kumanaan soomaali ah waxayna fuulaysa buu yidhi mas-uuliyad gaara oo ah inaan nabadaynta iyo horumarinta soomaaliya door hoggaaneed ka qaadanno waana samaynaynaa sida soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo nabad ilaaliyaal ah oo ka socda midowda afrika oo ay dhowaan ku biireen ciidamo ka socda dalka kenya qaraar tirsigiis oo ahaa laba eber toddoba saddex oo ay ansixisay qaramada midoobey bishii nofembar ee sannadkii labada kun labiyo tobanka ayaa hoosta ka xariiqayay in tirada ciidamada midowda afrika la gaarsiiyo toddoba iyo toban kun toddoba boqol kow iyo soddon askari oo sharciyadda ay haystaanna ay ku eg tahay toddobada bisha maaj ee sannadka labada kun saddex iyo tobanka mid kasta oo ka mid ah askarta amisom ayaa bishiiba mushaar ahaan u qaata lacag ka badan kun dollar oo ay bixiyaan deeqbixiyaasha halka ciidamada qalabka side ee soomaaliyana ay adag tahay in si joogtaa ay u helaan gunno haddiiba ay helaan aan ka badnayn boqol dollar william haig ayaa la weydiiyey qorshaha beesha caalamka ee dhismaha iyo daryeelka ciidanka soomaaliyeed wuxuuna ku jawaabay It is very important, of course, to, to build up the national security forces of Somalia. And it's very important to do that over the coming years. We have needed Amazon to, to do an important job.
waa muhim buu yidhi dabcan in la dhiso ciidamo qaran oo ay soomaaliya leedahay sannadaha soo socda amisomna howl muhima ayaa u taalla marka ay xaaladdu ka soo horraysana waa muhim in la dhiso ciidamada ammaanka ee soomaaliya waayo waxaan doonaynaa inaan aragno soomaaliya oo awood u leh oo iyada difaacanaysa qarannimadeeda iyo ammaankeeda waana kaa hadafka laga leeyahay buu yidhi oo aan dhammaanteen ka shaqaynayno wixii ka dambeeyey shirkii london ee soomaalida ee februari ka soomaaliya waxay ku tallaabsatay horumarro muuqda oo ay ka mid yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo kooxda al-shabaab ka saaray magaalooyinkii waaweynaa ee ay ka talinaysay dastuur la ansixiyey dhismaha baarlaman cusub iyo dowlad rasmi ah oo ka gudubtay ku-meelgaarnimada xaaladda magaalada muqdisho oo soo hagaagtay awgeedna waxaa safaarado ka furtay dalalka jabuuti ethoobiya libiya yemen iraan waxaana ilaa iyo hadda sheegay inay soomaaliya safaaradahoodii dib uga furanayaan dalalka britain iyo talyaaniga